askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho askarigani ayaa waxaa toogtay ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin dilkani wuxuu qayb ka noqonayaa dilal isdabajooga oo muqdisho ka dhacayay in muddo ah islamarkaasina lagu ugaarsanayay xubnaha dowladda federaalka ah inkastoo dowladda federaalk ay cariiri gelisay dad ku nool magaalada muqdisho jidadkana ay ka xirtay haddana waxaa si isdabajooga uga dhaca howlgallada ay fulinayso xarakada shabaabulmujaahidiin ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada kenya ee heysta deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose dagaal ayaa la sheegay in halkaasi uu ka dhacay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada kenyaatiga ah ee ku sugan hosingow kenyaatiga qudhoodu waxay ku dadaaleen inay isdifaacaan hosingow marar kala duwan oo hore waxaa ka dhacay weeraro khasaare dhimasho iyo dhaawacle lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale xalay waxa ay weerareen ciidamada uganda ee heysta magaalada baraawe ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa weerar qorshaysan waxay la beegsadeen ugandheeska daryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi laga maqlayay faafaahinta heriya kama aynaan helin wixii khasaaraha ee halkaasi ugandheeska lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa waxay yihiin kuwa keeblayuurra iyagoo saacad weliba filanaya weerare kaga yimaada xarakada shabaabulmujaahidiin